asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta reediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ah ugu door karoona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta xarigga ka jaraya dhismaha cusub ee xabsiga weyn ee magaalatan baydhabo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta dhagax dhigay waddo laami ah gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulamo ka wada magaalada baraawe amar la siiyey ciidamada ilaaliya amniga garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo ciidamo iyo gaadiid dagaal la geysay deegaan u dhow magaalada dhuusmareeb dowladda federaalka soomaaliya oo si weyn uga soo horjeesatay warbixin guddi ka tirsan midowda afrika ay soo saareen jubbaland oo magacowday guddiha doorasho islamarkaana soo saartay war-saxaafadeed dowladda soomaaliya oo sheegtay in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku dishay gobolka shabeellaha hoose akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon wadahadallo u socda dowladda afghanistaan iyo daalibaan waa habeennimo sabti ah dhegeystayaal axadna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha toddobaad sannadda laba kun iyo kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta xarigga ka jaray dhismaha cusub ee xabsiga weyn ee dhowaan laga dhisay magaalatan baydhabo duleedkeeda faahfaahinta warkanna waxay inoo haysaa wariyaheenna aasiya cabdulqaadir madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareenya geekisi rasmi ee xarigga unkujari xabsiga weyn ee magaalada baydhabo xarig jarkan xabsiga iyo waliba goobjoog haayay wasiiro ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya maamul heer gobol iyo heer degma iyo mas-uuliyiin kale intaas kudib madaxweynaha ayaa waliba kormeeray qaybo iyo ku koobanta xarunto cusub walibana uusa sheegay ineetitan tamuujiyaas horumarka la hiigsadahay ee aftiimaha ay koonfur galbeed iyo imaamaanta tirada badan ee qaado odarinta ma jiri jirin waxaasoo dhan oo soo kordhay darteeda iyo waxay u baahan tahay in xabsi kaas ka weyn loo helo marka farxad iyo sharaf ay noo tahay baahin taagneynaynahay in xabsigan saan u quruxda badan la dhiso agabkiisana la dhammaystiro sidaasoo kale maxbuuska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa asluubdoodu bixiyey waa meelaha markii dowladnimada soomaaliya ay burburtay waxaa la suufiyey xarumo la yidhaha dhaqan celin oo dadka diinta lagu baro oo lagu haayo balwada loogu ilaaliyo waa sidii kalada waa shaqadii adduunka ay lahaynay hayaan dhaqan celinta iyo culummada kubatay meesha xabsigan geeka xarig dheyli jari weliba juhdi badan geliyey dowladda soomaaliya taas oo lanku dan lahaayay ini wal isku beddelan nololo maxaabiista kihirinaytii xabsigii hore ee magaalada baydhabo iyo haan laha kihiri doono kulishaba maadaama si casri ee landhisi oo iyo maxaabiistii oo helo koran adeegyadii oo aan baahanyiin
mahadsaneed aasiya cabdulqaadir dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xabsan maxamed laftagareen ayaa maanta magaalada tan baydhabo ka dhagax dhigay waddo laami ah faahfaahinta warkanna waxaa sii ambaqaadaya warihiina maxamed cali yunis shuuriye
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen welibuu sishidda dhikay laamiyada magaalada oo burbur xoog leh ku muuqada intaasay kureed madaxweyne cabdicasiis iyo goobta ku hadalay usoodan u mahadnaqi shakhsiyaadkii ka dambeeyey in laamo magaalada baydhabo la saara walibana la dardaaramay kambaniyadii ku guulaysaday in magaaladun laamiyaalsha dhisan sharafayna noo tahay baahi weyn oo waxay ahayd ay qabeen dadka magaalada baydhabo jidadkan weyn oo magaalada isku xiro in la dhiso oo dibidhis lagu suubiyo marka
waa wax aad loogu farxa maanta dadka baydhabo iyo dadka ummadda soomaaliyeed oo dhanba ay aad ugu farxaan mashruucan inaan dhagax dhigno oo uu bilowdo jidkii ugu horreeyey kuwa kalena ay ku xigi doonaan waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay oo ugu horraysa bangiga oo bixiyey lacagtii lagu dhisaayey iyo wasaaradda howlaha guud iyo hay-adihii kaleoo ka shaqaynayey sidaasoo kale maayarka iyo wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed maayarka oo aad xoog u geliyey wakhti badan ku bixiyey buuxiyeyna shuruudihii laga rabay jidka intaba dhammaystiray isagana aad u mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa insha allaahu in bilicdii iyo quruxdii iyo magaalada baydhabo ay lehday ay soo noqoto jidadka kalena dhismahooda iyo dhammaystirkooda uu bilaaban doono kambaniga ku guulaystay dhismaha jidkan waxaan ka rajaynaynaa inuu jid quality leh oo dee sidii loogu talagalayna u dhismoo qurux badan inay sameeyaan maanta maalin aan ahayn oy soo gebagabeeyeen oon furi doonnana ilaahay uu wakhtigeeda iyo jaaniskeeda uuna siiyo ilaahayna gaarsiiyo aad iyo aada u mahadsantihiin muddo dhowr sannadaa laamiyada magaalada ma helna wal dayactire weliba laamiyada magaalada ku muuqana duruufo shalgadiisan burbur xoog leh taasi oo dhibaato ka nagati isticmaalowka dadka iyo baabuurta
mahadsanid maxamed cali yuunis shuuriye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhanah al-shabaab waxay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan tuulooyinka lagu magacaabo busley iyo tuulada kale ee lagu magacaabo uguunji saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay toddoba xubnood oo ka tirsan al-shabaab saraakiisha waxay sidoo kale sheegeen in howlgalkaasi oo saacado badan qaatay hub iyo sanad ciidan looga furtay al-shabaab oo ku sugnaa deegaanada howlgalladaasi laga fuliyey dhinaca kale ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka sameeyeen tulada caliyow barrow oo hoos tagta degmada wellaweyn ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo ka dhan ahaa al-shabaab kusimaha taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee dhamme xasan maxamed cismaan ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay sargaal ka tirsanaa al-shabaab kaasi oo lagu magacaabi jiray nuux nuux dheg kaasi oo al-shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha laga qaado dadka deegaankaasi sidoo kale wuxuu sheegay in howlgallada ay ciidamada ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay sii socon doonaan ilaa iyo inta deegaanadaasi ay ka saarayaan al-shabaab gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee inta badan ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa misomo dhinaca iyo al-shabaab guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhoor dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa degmada baraawe ee caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa halkaasi waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya wariyaheenna siciid maxamed nuur gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi ayaa geega kulan weyn buu isla qaaday qeybaha shalgadiisan ee bulshada ka nool magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose sharakaha ayaa baa ku qeyb galay salaadiin odayaal walgorod dhallinyaro bilaan iyo qeybaha kale ee bulshada weybana sharkalan ku hadlay hoojiyowka wadashaqaynta beelaha dhexdiyo tabashooyinka iyo qaban baahida ku jarta degmada baraawe dhismaha garoonka kubadda cagta iyo saami qaybsiga golaha deegaanka dhowaan lagu dhisi doona degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dhinaga kale guddoomiyaha ayaa kala dardaaramay shacabka baraawe in iyo noqdan dad marwalba ku shaqeeya horumarinta magaalada iyo deegaankaba isaguna aan sheegi in iyo ka dadaalan nabadda haddiyo haystan waana la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ka howlgalow magaalada kulankan iyo way bakooyay hela guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor siciid cali fiqi uuse safar shaqi garooga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose
mahadsaned siciid maxamed nuur dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka soo hor jeesatay islamarkaana ah ka carootay warbixin ka soo baxday guddiga qiimayn madax bannaan ay ku samaynayeen xaaladda dalka kaasi oo ka tirsan midowda afrika warbixintan oo aada u dheereed ayaa bishii mey ee lasoo dhaafay waxaa loo gudbiyey madaxa midowda afrika waxaana looga hadlay arrimaha siyaasadda iyo amniga iyadoo ay ku jirtay in afartii sano ee uu dalka madaxweyne uu ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu galay khallaasi siyaasadeed warbixintaasi ay ka mid ahayd warbixinta ay soo saareen midowda afrika sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn inay ciidamada amisom ay kala wareegaan amniga guud ee dalka sababo la xidhiira inaysan fulin heshiiskii amniga sidoo kale soomaaliya ay qarka u fuushay inay gasho xaalad dagaal iyo deganaansho la-aan siyaasadeed sida ay sheegeen islamarkaana ay ku qoreen warbixintan ay soo saareen midooda afrika intaasi kadib war kooban oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya laguna faaqiday kulan ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay si horodhac ah u diiday warbixintaasi islamarkaana ay dhowaan ay faahfaahin doonaan wararka ayaa intaasi ku daraya in saacadaha soo socda xukuumadda federaalka soomaaliya ay war ka soo saari doonto warbixintaasi ay soo saareen midowda afrika islamarkaana ay ku gacan sayri doonaan iyagoona sheegay in lagu xadgudbay qarannimada dalkeena soomaaliya amar ayaa la siiyey ciidamada ilaaliya amniga garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska garoonka aadan cadde iyo maareeyaha maamulka guud iyo amniga garoommada soomaaliya ayaa kormeeray goobaha ay ka howlgalaan ee garoonka aadan cadde islamarkaana kula dardaarmay inay sii labanlaabaan sugidda amniga garoonka aadan cadde ciidamada booliska ee ka howlgala gudaha iyo bannaanka iyo iridda hore ee laga galo garoonka aadan cadde ayaa qeyb weyn waxay ka qaataan howlaha lagu sugayo amniga gaar ahaan baarisa gaadiidka rakaabka een dadka ka howlgala iyo dadka howlaha ganacsi een ka wada iyo hay-adaha kale ee howlmaalmeedkooda caadiga ah u taga garoonka aadan cadde booliska oo kaashanaya hubin feejignaan oo taxadar leh ayaa u guta howshooda si waafaqsan shuruucda sugidda amniga iyo ilaalinta kumanaan ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed oo maalin kasta ka dhoofa garoonka aadan cadde islamarkaana een sidoo kale een ka soo dega booliska ayaa mas-uuliyad waxay ka saaran tahay ilaalinta shacabka amniga gudaha waxaadna ka dareemi kartaa garoonka aadan cadde amaba aad ku arkaysaa inay yihiin kuwo sii n si ilbaxnimo leh n waayo aragnimo leh iyo xilkas n ula macaamila muwaadiniinta soomaaliyeed ee mansab kasta oo ay leeyihiin taliyaha ciidanka booliska garoonka aadan cadde cabdulfataax bashiir cali oo uu weheliyo maareeyaha maamulka guud iyo amniga garoonka aadan cadde cabdinaasir maxamuud gurey ayaa kula dardaarmay ciidamada booliska ee ka howlgala garoonka aadan cadde inay ku dadaalaan cabsida leh iyo in ay xag dhowraan muwaadiniinta ay shaqooyinka ay u hayaan garoonka oo ka kooban qaybo badan oo ay ka mid yihiin dhoofka safarada gudaha local departure iyo imaanshaha een safarada gudaha dhoofka een safarada een caalamka ee international departure iyo imaanshaha safarada caalamka ee international arrival intaba waxaa ka howlgala booliska soomaaliyeed oo suga amniga dadka islamarkaana een qabta ciddii la tuhmo dowladda soomaaliya ayaa ciidamo iyo gaadiid dagaalo waxay geysay deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ciidamo ka tirsan guutada shan iyo tobanaad ee gorgor ayaa dowladda soomaaliya waxay geysay deegaanka bulacle oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca bari kaga toosan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay fariisimo ay ka samaysteen deegaanka bulac leh iyo duleedkeeda iyagoona halkaasi een howlgal ay ka fulin doonaan sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee maamulka galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada guutada shan iyo tobnaad ayaa waxay sheegeen in ciidamadan loo qorsheeyey inay sameeyaan howlgal al-shabaab looga saarayo degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ciidamada ay dowladda soomaaliya geesay deegaanka bulacle ayaa ku soo aadaya xilli ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug ay howlgallo ay ka wadaan koonfurta gobolka mudug islamarkaana ay la wareegeen deegaanka bacadweyne jubbaland ayaa magacowday guddi cusub guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magacaabay xubnaha guddiga baarlamanka ee qabashada doorashada aqalka sare ee maamul goboleedka jubbaland magacaabisan uu guddoonka baarlamanka magacaabay ayaa daba socota cosigii shalay ay u gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland kaasi oo ahaa in golaha wakiilada jubbaland ay magacaabaan guddiga baarlamanka u qaabilsanaan doona doorashada aqalka sare xubnaha guddigana la magacaabay oo ka kooban sagaal xubnood ayaa waxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ay kala shaqayn doonaan qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare iyadoo xildhibaanada aqalka ay dooranayaan baarlamanka jubbaland shalay ayaa xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland waxay ku dhawaaqeen in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay wakhtigeeda ay ku qabanayaan xilli ay jiraan culeysyo badan oo siyaasadeed halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo dowladda afghanistan iyo daalibaan ayaa wadahadallo waxay ku leeyihiin dalkaasi qatar ilawareedyo ka tirsan dowladda afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in wada wadahadallada nabadeed ay dowladda daalibaan ay kula leedahay dooxa in si wanaagsan ay ku bilowdeen afhayeen u hadlay dowladda afghanistan wuxuu sheegay in wadahadalladan ay gogolxaar u yihiin hanaanka nabadda ee lagu soo afjarayo dagaalka ka socda dalkaasi afghanistan suhayl shahiin oo ah afhayeen u hadlay daalibaan ayaa beeniyey in kooxda ay u weecatay inay qaado tallaabo militari kadib markii dhowaan ay qabsadeen dhul badan balse dagaalada afghanistan laga bartay oo keliya in xalka siyaasadeed uu yahay in nabadda lasii ambaqaado waxay labada dhinac ay sheegeen inay diyaar u yihiin wada wadahadalladaasi een si loo soo afjaro dagaalada ka socda een dalkaasi afghanistan ee u dhexeeya daalibaan iyo dowladda afghanistan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dagaallo culus ay ka socdaan qeybo ka mid ah afghanistan dowladda afghanistan waxay sheegtay in daalibaan ay ka qabsatay deegaan ku yaalla gobolka lagu magacaabo barwaan dhinaca kale baakistan ayaa qeyb ahaan een dib u furtay xadka ay la wadaagto afghanistan maalin uun kadib markii la xiray oo ay ururka daalibaan ay qabsadeen magaalo ku taalla xadka ay wadaagaan daalibaan iyo xadka ay wadaagaan afghanistan iyo baakistan sarkaal ka tirsan dowladda ba dowladda afghanistan ayaa sheegay in afar kun oo qof oo u dhashay afghanistan oo isugu jira haween iyo carruur ay u tallaabeen dhinaca baakistan in si qaraabadooda ku sugan gobolka lagu magacaabo boolijistan ay ula soo ciidaan ciidan dadkan ayaa ku goodoonsanaa halkaasi markii daalibaan ay ciidamada dowladda ciidamada dowladda ay ka qabsadeen magaalada lagu magacaabo sbin boldak een wararka ayaa sheegaya in tiradada oo dhaawaca kana soo jeeda afghanistan loo qaaday dhanka iyo dalkaasi baakistan warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo isku-dabaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkay nuur kalsooni tani kulanto dambe nabadgeliyo cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib in looga daalacan karaan amaba ay naga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhawa dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba